الله عليه وسلم وبعد إخوتي في العقيدة iyadoo waktigaynoo hadhay oo aada u yariyey ama salaadka cishe ka hadhay waxaan isku dayayaa mawduucan inaan soo bandhigo aan ku magacaabi karno dhawqi alcibaada cinda salafi alumma dhawq waa dhadhan cibaadada siday u dhadhamin jireen ummaddii hore ee muslimiinta ahayd salafka waxaynu uga muraad leenahay uun waa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo taabiciintii iyo inta khayrka ku raacday horreysay waxaynu naqaanaa in ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas kuntum khayra umma iyadoo khitaabku uu ku dhacayo ama hadalku uu toos marka ugu horreysa ku dhacayo ummaddii tagtay ee muslimiinta ahayd ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ummadda muslimki inay yihiin khayru umma ukhrijat linnaas dad kuwii u khayr badnaa ee loo soo bixiyo dadka wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi asalaatu wasalaam kamaa yarwiihi alimaamu albukhaariyu fii saxiixih khayrukum qarni ama khayru nnaasi qarni wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayaa inuu ugu khayr badan yahay qarnigiisa ama dadka inuu u khayr badan yahay qarniguu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam qarniguna waa jiil ama waa fac waa in dad noolaado culamada bar baa idhaha waa qof da-dii intay gaadhi karto ma boqol sana ma ka yarba waa meelaha uun waxaynu leenahay wuxuu nebigu yidhi qarnigayga qarni u khayr badan khayrukum qarni waxaynu leenahay markaas waa maxay dadkani dadka waxay kaga fadillaayeen waxaa hubantiya inay dadka kaga horeeyeen rumayn ay rumeeyeen alle iyo rasuulkii waxaa hubantiya inay dadka kaga horeeyeen ku dhaqan ay ku dhaqmeen wixii ay ka soo gaadheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu u sheegay waxaan jeclay maanta inaan tilmaamaa wuxuu yidhi in badan baa laga warrama laga yaabaa say u jihaadeen in badan baa laga warramay siday casiisiin u ahaayeen in badan baa laga warramaa laga yaabaa say ummadaha kale uga sarreeyeen ama u maamulayeen ama gaalo u jabiyeen ama diinta u xoojiyeen waxaan jeclay inaan caawa ka warramo saaca min saacatihim hal saacad oo noloshooda ka mid ah oo ah saacadday alle keli ku yihiin subxaanahu watacaala ama si ay cibaadaysanayaan waxaa la arkaa innaga cibaadadeenna ama dadkan dambe cibaadadiisu inay inta badan tahay waxyaaba un la akhriyo iyo afcaal la sameeyo ka madran mucdii looga dan lahaa haykalkii salaada waynu haynaa kii soonka waynu haynaa kii xajka waynu haynaa haddaa muxuu raadkii loo baahnaa u soo saari waayey muxuu raadkii loo baahnaa uu soo saari waayey cibaadadu markay dhab tahay ee alla la xidhiidhku uu dhab yahay ee qofka muslimkii alle si wanaagsan uu ugu xidhan yahay marduud buu helaa ama wax ku soo noqda buu helaa waxyaaba ku soo noqda waxaa ka mid a xataa inay si kale u dhadhamiyaan nebigu calayhi asalaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslimba warinayaan wuxuu leeyahy halaathun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaan saddex qofka ku sugan wuxuu helaa iimaanka macaankiisa u fiirso iimaankuu helaa lama odhan iimaanka macaankiisa baa la yidhi taa macnaheedu waxa weeyaan iimaanku macaan buu leeyahy wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saddexda qofka ku sugan uu iimaanka macaankiisa ku helo waxaa ka mid ah an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma alle subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin kuwa agtiisa looga jacayl badan yahay looga kalgacal badan yahay wixii iyaga ka soo hadho oo dhan waan yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah iyobaa la yidhi inuu qofku dadka uu u jeclaado ilaahay dartiis subxaanah watacaala oo keliya masaladu walaalkee halkan ka akrinayay iyo wa an yakraha an yacuuda fi lkufr kama yakrah an yaqdafa fi nnaar iyo inuu u naco inuu gaalnimo ku noqdo sida uu u necab yahay in naar lagu rido saddexdan qofka sameeyaabaa la yidhahay si dhaba ka tahay wuxuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisii hadduu adiga kuu dhadhami waayo waa maxay fii ka marad haddii dhadhanka la sheegaya lagaa waayo adaa bukaan ku haya maadadal kasta oo la dhadhamiya oo macaanuu ku jiro adiga haddii shaygaad wax ku dhadhaminaysay khalal faniyi uu ku dhaco iyadoo maadadu macaankeedii wadata baanad adigu dhadhamin karin hadday kaneeca kugu dhacdo afku ku qadhaadhaado oo malab laguu dhiibo malabku wuu wataa kuwaalafigiisa waa malab sidii baanu u macaan yihi laakiin adigu markaad dhadhamiso bukaan kugu jira daraaddeed iyadoo organku uu kiiyey wax lagu dhadhamin jiray carabku uu carabkiiyey inta wax dhadhamisa ay intii tahay ayaa haddana khalal faniya kugu jira daraaddeed waxaad dhadhaminaysaa wax kasta qadheer sababtu maaha inaanu shaygu macaanayn sababtu waxa weeyaan inaad adigu ku jirto khalal faniyuu kugu jiro waxaan leenahay haddaad dhadhamin kari weydo macaanka kan haddaad naftaada ka weydo saddexdan uu nebigu tilmaamay qofka ku sugnaaday inuu dhadhaminayo iimaanka macaankiisa macnaheedu waxa weeyaan adiguu kugu jiraa waxa kuu qadhaadheeyey arrintan ay kuugu cuslaatay macaankaasi waxaa loogu kala xoog badan yihi sida alle loo kala yaqaano alle subxaanahu watacaala sida loo kala yaqaano walidalik ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau alle waxaa ka cabsada kuwa cilmiga le baa la leeyahy kuwa ilaahay tawxiidkiisa cilmi fiican u leh wa sida daraaddeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay xadiidkii shaykhaynku warinayaan bukhaari iyo muslimba qoladii intay gurigiisa tagtay wax yaro fudaysatay maa baalu aqwaamin yatanazahuuna can shay asnacu fawallaahi inii la aclamuhum billaah wa ashadduhum lahu khashya wuxuu sheegtay nebigu inuu ugu aqoon badan yahay dadka alle subxaana wa tacaala aqoon badnidu dadka ugu aqoon badan yahayna inay ka dhalatay inuu ugu alla ka cabsi badan yahay waxay leenahay dadku siday alle u kala yaqaaniin bay quluubtoodu u kala dhadhamin og tahay waxaan sharcigu sheegayo qaar baa dadka qalbigu engaga oo markuu engaga dhagaxa ka adkaada ilaahay baa qur-aanku le qasat quluubuhum fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa waxaan leenahay saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ahlu taariikh aw siyar markay warinayaan ama ka tilmaamayaan waxay idhaahdaan niman bay ahaayeen maanti rag ah fursaan ah fardafuulla ah nolosha ka qayb qaatoo wax iska dhiciya ma ahayn dad hambaloo zaawiye yar fadhiyo wardiga u roga sida dadka badh ay u qaateen wardigu inuu iyo inta meel la fadhiisto tusbax dheer loo tasho dabeetana qawda un sanqadhiisa laga guro waxay ahaayeen dad nolosha ka qayb qaata oo dagaalama oo jihaatama oo shaqaysta oo xoogsada oo nolosha oo dhan dad hogaamiyey ahaayeen haddana may ahayn dad adduunya waashay oo maanta oo dhan intuu soo shaqaynaya habeenkiina kasii fakeraya berrito siduu u toosi lahaa ee salaada usii jarmaadi lahaa saacadda usii buuxsanaya oo hamigiisi wuxuu ku xidhan yahay o dhan uu yahay berritaa shaqadii ka habsaamaya ayahay mashquulinina waa inaan goor hore sii seexdaay alhamu kullu shaqadu ay qaaday shaqadaa iyo sidii loo qaban lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa maskaxdiisuba ay ku arjasgaraysanta ku xidhantay may ahayn waxay ahaayeen baa lagu tilmaamaa habeenkiina raahibiin bay ku sheegi jireen ahlu taariikh dad habeenkiina alle u go-a subxaana wa tacaala iyo si gaara ilaahay ula xidhiidha xidhiidh gaara alla la leh waxaan rabaa saacaadkay ilaahay is hortaagaan siday u ekaan jireen inaan wax ka tilmaamno caaisha waxaa lagu yidhi alaswad nin la yidhahda caaisha wuxuu weydiiyey xadiidka imaamu muslim iyo tirmidiba waa warinaya caaishaan waxaan weydiiyey buu yihi maa kaana nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam yasnacu fii beyti markuu nebigu guriga joogo muxuu qabtaa baan idhi beyt caaisha la weydiinaya markuu guriga joogo muxuu qabtaa waxay caaisha ku tii qaalat kaana yakunu fii mihnati ahli reerkuu u shaqayn jiray bayt reerkuu guriga jooga dee reerkii lala joogo reerka shaqadaa buu qaybtiisa qaban jiray laakiin caaisha u fiirso waxay leedahay faidaa xadarat isalaatu yatawada wayakhruj ila asalaa salaada waktigeeda marka la gaadho intuu weysaystaa buu salaada u bixi jiray waxaan rabaa saacadan uu caasho u shaqaynaya mar raba inaan ka warramo caawa waxaan rabaa saacadanu salaada tukanaya iyo noocu eeka waxaan rabaa inaan tilmaamno saxaabadii ridwaanullaahi calayhim la noolaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qaadatay qur-aanku isagoo cusub oo xagga alle ka yimid aragtay dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu uu gacantiisa ku tarbiyeeyey salafka maxaynu u leenahay salaful umma dadka way ka roon yihin ardaygu kama soo hadho macallinka ardaygu kama soo hadho macallinka cilmiga macallinka oo qura maaha macallinka waxaa laga qaata wax tarbiya la yidhaahdo oo cilmiga ka ballaadhan raggani waxay ahaayeen saxaabadaahi kuwa macallinkoodu yay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo isagu gacantiisa uu ku dhilay mid walba uu jafay waxa xuna uu leeyahy uu ka nahyiyey waa aragteen waxaa qur-aanka iyo axaadiista asbaabu nuzuul ku jirta waxaana asbaabu nuzuuli waa afcaashay samaynayeen saxaabada tani oo maalin walba la saxaya khataa dhacayay hebel baa waxaan sameeyo aayad baa soo degtay hebel ayaa sidan tidhi aayad baa soo degtay qolaa isqabato aayad baa soo degtay afcaal maalin kasta dhacaysay baa la jafayay oo dabeetana waxyigu uu saxayay raggani waxay dad kaga mudnaadeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tarbiyeeyey cidda macallinkiisii gacanta ku hayay uu yahay nebi moxamedna waxaad garan kartaa noocuu noqon karo waad imaajin garayn kartaa un waxayn leenahay kuwaasi siday ahaayeen waxaan rabaa inaynu eegno saacaadka ay alla ka cabsanayaan ama nebiga la joogaan siday u ekaayeen waxaa kugu filan xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee uu nin saxaabada ka midi uu ku lahaa nin kale yacni waxaa la yidhahdaa xandala ayaan rajaynay inuu ahaa iyo abibakar ayuu yidhi war maxaad kuwaa barisato naafaqa xandala buu yidhi waa munaafiqoobe abibakar baa ku yidhi war waxaad ku hadlaysaa waa wax xune dabeetana qisadii buu u sheegay wuxuu yidhi markaanu ilaahay rasuulkiisa la joognana nooc kalaanu nahy xaal baanu ku sugannay markaanu nolosha iyo mashquulaadkeeda gallana waxbaa iska kaayara bedelo xaal kale ayaanu ku sugannay abibakar wuxuu ihi wallahi hadday dee taauntahy waxaad sheegaysaa taa lafteedu xaggayga waa ka jirta waxaa loo yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi markaa waladii nafsii biyadihi an low taduumuuna calaa ma takuunuuna cindii wafi dikr lasaafaxatkum almalaa'ikatu calaa furushikum wafii turuqikum walakin yaa xandala saaca wa saaca nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu dhaartay ayuu wuxuu leeyahy ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye haddaa ku waari lahaydeen waxa aa ku sugan tihiin markaa aniga ila joogtaane dee dikriga iyo alla xuska haddaa ku sugnaan lahaydeen malaa'igtuba waxay idinku salaami lahayd wadooyinka iyo furshaantiina korkooda laakiin xandalow buu nebigu yidhi saaca wa saaca eraygan u fiirsa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saaca wa saaca waa maxay ma saaca fi lxaraam wa saaca fi lxalaal ba yani dadka badh baa marka la ydhaha saaca wa saaca waxay u qaateen saacadna in masaajidka la tago ilaahay la yaro caabudo saacadda dambena waxaa doonta in la sameeyo suuqa la galo ma aha qofka muslimkii daa'irat alxalaal marnaba kama baxo waxa loo baneeyey marnaba kama baxo ee iyadoo xalaasha lagu dhex jiro ayay saacaadna waxay yihiin saacaaduu qofku alle toosuu la xidhiidhayo oo nolosha adduunyo dhammaanteed madaxiisa ay ka maqantay oo heer kale uu gaadhsiisan yihi uu gaadhayo heerkaasi uu nebigu leeyahay haddaa ku daa'imi lahaydeen malaa'igtaaba idin salaami lahayd saacadna waa saacad qofka wixii loo baneeyey uu ku mashquulsan yahay ee xalaashaha ee loogu talagalay hadday xoogsi tahay iyo hadday reerkiisa ula cayaaro tahay iyo hadday wax kala tahayba waxaynu leenahay nolosha imika dadka waxa inta badan ka maqan saacaadkan xalaashii caamkaa dadku inta badan wuu iska hayaa laakiin saacaadkaasi laa tagsi kuma filla qofka qofka raba inuu nolosha tan waajaho raba inuu ummadda tan ka saaro dulumaadkay ku jirto rabo inuu gaale iyo shaydaan iyo waxa raacsisan oo dhami ka hor tago wuxuu u baahan yahay saacaad gaara wuxuu u baahan yahay saacad maskaxdiisa adduunku ka maydhmo saacad aan adduunkani u muuqan dhammaantii intuu ballaciisu leegyahay wuxuu u baahan yahay saacad jannada iyo naartu ay u muuqato iyo alleh subxaana wa tacaala faqad wax kale oo uu xisaabiya aanay jirin aacaadka haddii la waayo nolosha hoos bay usii soconaysaa aacaadkani waa aacaadka qofka muslimka ah oo ah zaad oo ah wax ku kalifaya inuu nolosha ka halgabo waayo dadka kale markay himiladay dunida kala hayeen hore u waayaan weyn iyo jabaan wax isdile iyo wax iska fadhiista iyo wax quusta laakiin muslimku quustaba ma yaqaano ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu leeyahy kuwa quusta waa kaafiriinta uun laa tayaasu min rawxi illaahi baa layidhi sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan qofkani wuxuu si toosa ugu xidhan yahay alle subxaana wa tacaala qofka alle xidhiidh dhaba la lihina quusta noloshiisa kuma jirto waxaynu leenahay waxaynu rabnaa inaynu wax ka ogaano xandale waxaa la yidhi saaca wa saaca saacad ha jirto aada heerkaa malaa'ig salaankaa gaadhi karto saacad aada caruurta iyo dumarka iyo xoolaa ku mashquuli kartaana ha jirto waxaan rabaa caawa inaynu wax ka dhadhansanno saacadda tan alle ay hortaagan yihiin siday u ekaayeen xadiiu warinaya ibni mardawey iyo ibn abi xaatim iyo ibnu xibbaan fii saxiixihi iyo ibnu kasiir fii tafsiirihi calaamat alalbanina uu ku tilmaamaya sanadka ibnu xabbaan inuu yahay isnaad jayid uu leeyahy rijaalka sanadkaasi dhammaantood waa iqaat hayra yaxya bnu zakariya yaxya bnu zakariyana wuxuu leeyahy ibnu abi xaatim ba wuxuu yidhi sa'altu abi canhu qaala laysa bihi ba's huwa saalixu alxadiid albani wuxuu ku tilmaamaya xadiidka fii saxiixihi silsilati alaxaadiisi saxiixa waa xadiid xujo gala xadiidkani wuxuu leeyahy cataa cataa ibn abi rabax waa arday ka mida ardaydii ibnu cabaas iyo taabiciintii waaweynaa ka mid a cataa baa wuxuu yidhi aniga iyo ibnu cumar cabdillaahi ibnu cumar iyo cubayd ibnu cumayr saddexdayadaasaa israacnay buu yidhi caashaanu u tagnay radia allahu canha caasho markaanu u gallay iyadoo xijaab noo dhexeeyo ummahaatu lmu'miniin min waraa'i lxijaab unbay ka hadli jireen iyadoo xijaab noo dhexeeyo ayaa caaisha waxay cubayd ku tidhi maa yamnacuka min ziyaaratina waar cubaydow maxaad horta noo soo booqan weyday bay tihi noo soo ziyaaran weyda qaala qawlu shaaciri zurgibban tasdad xubban gabay buu tiriyey marka wuxuu idhi waxaan idiin soo bo maxaad had iyo goor noogu iman weyday bay caaisha weydiinaysaa isna wuxuu leeyahay waxaan idinku iman waaye qawl waxaan xasuustoo kale buu leeyahy yani halkuu ninka gabayaagi ka yidhi marmar ibku kalkal yani marmar soo ziyaaro kalgacalkaa badane yani qofka haddaad raadka ku badiso maalin walba u tagto kaanamaa uu qofku kaa yaro kaanaya laakiin dhowrkii cashaaba markaad mar soo ziyaarato ee ziyaarada interval uu u dhaxeeyo ayuu nin gabayaayi sheegayay saasaan uga dan lahayn buu yidhi cabdillaahi ibni cumar wuxuu ahaa nin aan kaftan badnayn cabdillaahi ibni cumar baa wuxuu ku yidhi marka hadalka naga dhaafa kaftankana wadaan daaya laakiin maxaa yeela buu leeya caashur la hadlaya wuxuu leeyahy akhbarina biacjabi maa ra'aytahu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam caashaay waxaad nooga warantaa waxa ugu yaabka badan le aad nebiga ka aragtay calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tidhi way oyday markii nebi alle la xasuusiyey ayay oyday caashi way sayn kari weyday dabeetana waxay tidhi kullu amruhu kaana cajaba arrinta nebigaoo dhammi wadayaab bay lahayd isaga meelo gaaroo lala yaabaa ma jirine wuxuu ahayd arrintiisa oo dhammi wax lala yaabo waayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay ummadda muslimiinta almithaali alxayi fii kulli shay waa tusaalaha nool ee loogu talagalay wax wal oo nolosha ka midaba in lagaga daydo sida daraaddeed wax walba qima najm isagaa ka ahaa markaasay caaisha waxay tidhi arrinkiisoo dhammi wada cajab buu ahaa arrin bay ka warramaysaa markaa caaisha ataanii fii leyla habeen buu ii yimi bay leeday ilaa jidhkaygu jidhkiisa uu taabtay dabeetana wuxuu igu yidhi bay tidhi caaisha darinii atacabadu lirabbi cashaay caawa maad ka kay dhaafi aana la caabudaya cashaa waxay leedahay habeen buu guriga yimi dabeetana markii jidhkaygu istaabtay ayuu wuxuu igu yidhi cashaay caawa maadi dayn aan cibaadaystay caaisha waxay tidhi wallaahi innii la uxibu qurbak wa innii uxibu an tacbuda rabbak wa fii riwaaya inii la uxibu qurbak wa uxibu hawaak caaisha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wallaan ku dhaartee waan jeclay dhawaanshiyahaaga iyo inaan kugu soo dhowaado oo aanan kaa fogaanin waxaan kaloo jeclay bay leedahay waxaad jeceshay inaan kuu yeelo wax kastoo adigu aad doonayso aad jeceshahayna iyana waan jeclay inaan kuu yeelo nebigu wuu istaagay calayhi salaatu wasalaam dabeetana qarbad yar ama weelkan biyaha lagu shubtay haragga ka samaysan oo meesha yaalla ayuu ka weysaystay biyo badanna kumuu weysaysan salaad buu isu taagay fabakaa xataa balla lixyatah salaadii markuu istaagay ayuu nebigu ooyey calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo gadhkiisu ilmadu ka dareertay oohintuu ooyayay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan xataa ra'aytu ana dumuucahu qad balaqat xiqaway guntigay oohintii gaadhay uu nebigu ilmaynayay calayhi salaatu wasalaam uma sajad fabakaa xataa balla alard wuu sujuuday nebigu ilaa iyo uu dhulka qooyey uma dajaca calaa janbihi fabakaa dhinaca buu u jiifsaday isagoo weli ooyaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaduu tukanayay nebigu wuu ilmaynayey intuu tukanayey intuu taagnaa wuu ilmaynayey intuu sujuudayey wuu ilmaynayey markuu dhinaca u jiifsaday wuu ilmaynayey isagoo xaaladii sidii ugu jira ayuu u yimi mu'adinkii bilaal oo leh salaadii subaxay gaadhay ilaahay rasuulkiisiiyo waxay weydiiyeen markaa rasuulka maa yubkiika waqad gafara allahu laka maa taqadama min dambika wamaa taahar oo maxaa kaa oohiyey baa layihi ilahay rasuulkiisiiyo dembigaago dhanba isagoo ilaahay dhaafay adoo qof dunuub oo mamoonayo ka ooyayaba ma tihide maxaad sida tan ugu oyday baa la weydiinaya wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayadka qaarkood ku sheegaya falaa kuna cabdan shakuura laakiin wuxuu xadiidka nabigu ku tilmaamaya wayxak ya bilaal wamaa yamnacanii an abki maxaa ii diidaya buu nebigu yidhi inaan ooyo iyadoo xalayso laygu soo dejiyey aayaadkan ilaahay leeyay ina fii khalqi asamaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آيات كاس النبي وآخره عليه الصلاة والسلام ولي بلال وسيديبانا وأوين iyadoo xalay qur-aan soo degay qur-aanka soo degay wuxuu sheegaya buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in ilaahay leeyahay samadatan abuurkeeda iyo dhulka abuurkiisa iska gadiga habeenkiiyo maalinta waxa aayaad ama wax qaadasho ama calaamado ugu sugan yihin dadka caqliga leh oo keliya ulil albaab kuwa kale waa iska dhaafaanuna waa cadciddi baa soo baxda iyo cirkii baa jooga waa weydaagtaan aayaadse waxay ugu sugan yihiin kuwa caqliga leh yaa caqli leh markaaba isweydiinta leh waxaa ilaahay ku tilmaamayaa aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim waa kuwo xaalaadkooda oo dhan ilaahay caabudaya subxaana wa tacaala hadday taagayiin iyo hadday fadhiyaan iyo hadday jiifaanba ilaahay xuskiisu aanu marnaba ka bixin aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalardi rabbana maa khalaqta hada baila subxaanaka faqinaa cadaab annaar muslimku wuu fakaraa waxaa alla leeyahy waxay ka fakarayaan abuurka cirka iyo dhulka maxaa fikradani keenaysaa istintaaj ama natiijo ah ama go-aan ah bay gaadhsiinaysaa waxan inaan bilaash loo abuurin xagay ka yimaadeen dabeetana wuxuu garanayaa in maalin la xisaabaya ay jirto oo wuxuu leeyahay ilaahay oo cadaabkaaga naaree naga nabadgeli mu'ahilaad buu sheeganaya markaa uu ilaahay ku weydiisanay inaan la cadaab kaga badbaadiyo su-aasha isweydiinta le waxay maxaa nebiga habeenkan u muuqday calayhi salaatu wasalaam uu sidan ugu ooyey muxuu gadhka iyo gadhkiisa oohinta ula qoyay muxuu dhulku ku sujuudsanaa u qoyey muxuu meeshuu jiifsaday u qooyey nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuna sidoo kale bay ahaan jireen mid ka mid ah la yidhahdaba habeen aayad siduu ugu celcelinayo habeen dhan buu aayad ku tukan jiray siduu ugu celcelinayo maxay dadkani sidan ugu ooyayeen ma aakhiruu nebigu ka warwarsanaa iyadoo ilaahay qur-aankiisa ku leeyay walasawfa yucطiika rabuka fatardaa ma aakhiru ka warwarsanaa isagoo ilaahay ku leeyay inaa acطaynaaka alkawsar iyadoo waxaanoo ballana alla siiyey subxaana wa tacaala ilaahay baa u ballan qaaday alkawsar webiga kawsar laydhaha xawdka ee jannada ku yaalla inuu leeyahay ama khayr badan inuu leeyahay alla u ballan qaaday subxaana wa tacaala inuu raalli noqon doono ma ummadda quruu u warwarayo oo u ooyay oo qisadii ku taalay saxiixu muslimka waa sii sheegaysay inuu nebigu maalin akhriyey aayaad qur-aan oo xasuusta u akhrinayo ambiyo hore ka warramaysa in tucadibhum fainahum cibaadak wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim iyo aayaddii kale ahayd faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim laba nebi buu xasuustay oo nebiyullaahi ibraahim iyo ciisa oo ummaddoodii u warwaraya oo kuwii xataa alle caasiyey aada mooddo inay leeyihin ilaahow haddaad u naxariisatana adiga ah kii dambi dhaaf badan markaasuu nebigu ooyey calayhi salaatu wasalaam ummaddiisii markuu xasuustay dabeetana gacmuhu cirka u taagay isagoo le allaahuma ummatii allaahuma ummatii dabeetana wuu ilmeeyey xadiiskaasi wuxuu sheegaya subxaana wa tacaala isagoo og maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ooyayo oo uu ku yidhi waxa dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi yaa jibriil idhab ilaa muxamed faqul lah inaa sanurdiika fii ummatina oo kugu xumayn mayna baa la yidhi subxaana wa tacaala waa laga dejiyey haddaa ragga oohintu ma qurux bay ku tay ma mamduux baa ninku inuu ooya ma wax la ammaanaabaa dhibaatooyinkiiyo mashkiladdu markay dhacdo ninku inuu ka ooyaa ma wax ammaan leba waxaynu leenahay caalamkao dhami wuxuu ooyaa markuu xasuusto cadamata rabbi alla weynidiisa subxaana wa tacaala insaanka daciifka ahi markuu isgarto inuu hortaagaya alle subxaana wa tacaala kownkan dhan ee aanad waxba ka ahayn allihii abuuray weynidiisa markuu xasuusto ayuu qof kastoo muslimi ooyaa wuxuu ooyaa qofka muslimkii markaanu garanayn mustaqbalka dambe majhuulka wuxuu noqon doono wuxuu ooyaa qofka muslimkii markuu xasuusto inuu ilaahay la hortaagi doono wuxuu ooyaa qofka muslimkii markuu garto maalin kasta dhacdooyinkan uu samaynayo in la weydiin doono ardayga yari wuxuu warwaraa marka sabjiga uu ku yaro cuslaado ayuu islaa salow imtixaanku muxuu noqon ka jaamacadda ku jira marka uu kooraska la siinayo afar shan buug sideed buug uu noqdo ayuu yidhahdaa wallahi sanadkan waxba garan maayo mushkilad bay haysato koorse aada u tiro badan baa la siiye sideed buug baa la yidhi soo akhri sideed buug buu ka warwaraa laakiin bal markaad xasuusato every second of your life waxaad qabatay daqiiqad kastoo noloshaada ka mid inay recorded tahay oo weliba amaama allahi inta lagu soo taagayo oo amaama annaasi lagu taago in lagu weydiin doono every second of your life waxaad qabatay muxuu qofku markaasi dareemaya markuu garto inuu ilaahay is hortaagayo ilaahayna inuu isla hortaagayo wuxuu soo qabtay noloshiisii oo dhan aan waxba lumin ee wax waliba ay qoran yihiin waxaynu leenahay dadka muslimiintii waxay ahaayeen markay cibaadada u dhaqaaqayaan saacaddaan rabay waa saacaddaasiye dad aada uga fakera meeshay ku socdaan insaanku waa la ogye mustaqbalka inuu ka warwaro weliba markuu mustaqbalku wax weyn agtiisa ka yihi maalan haddii maanta lagu yidhaahdo madaxweyneaad la kulmaysa maanta haddii layna yidhahdo kanada ninka haystaad berri la kulmaysaa qofka la yidhaahdo madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddankaaad la kulmaysaa muxuu ka fakeraa markaad berri ballan la leedahay appointment salowkee ku fiican ma koodhkan yabaad ku xidhataa iyo taygan in badan waayo mawqifka uu tegayo ayuu qiimaynaya wuxuu ka fakeraa maxaad odhan doontaa marka lagu yidhaahdo dadweynahaad la hadlaysaa ee halka kaalay ninka muxaadaro yar diyaarinaya ninka dad sile la hadal ninka odayaal isle aad arrin wada wadaagtaan maanta o dhan wuu fakera wuxuu ka fakeraa maxaad tidhaahdaa hadalka halkaad ka bilowdaa markaasoo af soomaaliga dib ugu noqda talow maahmaahdee ku habboon maxaad ku tidhaahdaa dadka kan halkaa ka bilow hadhowba haddana yidha halkaasi kuma fiicne ka daayo intan ku bedel maanta o dhan maxaa maskaxdaada ka guuxaya waxaa ka guuxaya waxaad odhan lahayd qof bini aadama oo la kulmaya koox bini aadamka ka tirsan ayaa wuxuu xisaabtamayaa alfa xisaab hay-adiisii iyo wuxuu ku hadli lahaa iyo suu dadkan u qaabili lahaa buu intaasoo goor muraajaca isku samaynaya waxa isweydiinta leh qofka muslimkii marka uu caqiidayste uu rumaysan yahay inuu ilaahay ishortaagayo muxuu markaasi ka fekeraya salaadu waa maxay waxaad rumaysantahay allahu akbar markaad tidhi inaad caalamkii oo dhan ka baxday inaad ku tala jirto inaad ilaahay ishortaagto ilaahay intaad ishortaagto weliba inaad la hadasho intaad la hadasho weliba inuu alla kuu jawaabo subxaanahu watacaala siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya axaadiista saxiixa aad taqaaniin xadiisulqudsigii muxuu nebigu tilmaamayey ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii salaadan waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkayga baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo midkaayaba nus buu leeyay baa ilaahay leeyahy dabeetana ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala markuu addoonku yidhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marku bilowdo in ilaahay uu la hadlayo oo u odhan doono xamadani cabdi addoonkaybaa imahadiyey alraxmaani alraxiim markuu yidhaahdo in ilaahay odhan doono asnaa calaya cabdi maliki ywm اddiin markuu yidhaahdo inuu alla odhan doono majadanii cabdi iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin markuu yidhaahdo in alla ku odhan doono taasi waa anigii addoonka iyaga kii noo dhexaysay inuu markuu yidhaahdo ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim weedhahan u fiirsa maxay yihin weedhaha kani ilaahay baa wuxuu kaa kafaalo qaaday marka aad isaga la hadlayso waxaad odhan doonto waxba maahmaaha soo qoran waxba hadalkale ha isku soo duwin ilaahay baa kule weliba anaa ku baraya sida layla hadlee kaalay oo waxaad ku bilowdaa ammaantayda dabeetana waxaad sheegataa waxa aad wax igaga helayso inaad aniga keligay caabuddo keligayna iga kaalmo dalab marka hore ilaahay baad ammaanaysaa inta hore o dhan inta dambe inta dhexe waxaad sheeganaysaa waxaad ilaahay wax kaga doonayso oo waxaad leedahay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin iyaaka waxdak keligaa ilaahay o baanu ka caabudaynaa keligaa baanu kaa kalma dalbayna markaad alle ammaantiisii dhammaystay ee aad qadimatay shahaadaadkaad wax ku doonaysay ayaad ilaahay waxaad weydiisanaysaa waxaad rabtay markaa ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin waxaan leenahay qofka muuminkii wuxuu in badan ka fakeraya ilaahay inuu hortagayo markaad habeen madow istaagtee weysaysato ee iyadoo dadku hurdaan aad talaad u kacdo ee aad ku tala gasho inaad ilaahay la hadlayso ee aad weysada isa soo nadiifisay isa soo qurxisay qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy khuduu ziinatakum cinda kulli masjid war quruxdiina qaata markaa masaajidka tegaysaan markaa salaada tukanaysaan waayo ilaahay baad qaabilaysaa aad doonaysaa inaad la hadasho dabeetana waxaa lagu yidhi markaad salaada u kacaysid quruxdaad oo dhan soo samayso waayo waxaa tahay qof ku tala jira inuu alla la hadlo subxaana wa tacaala waxaynu leenahay ilaahay baa wuxuu leeyahay aqimi asalaata lidikri salaada maxaa loo oogaya inaad ilaahay xusto subxaana wa tacaala darteed waxaynu leenahay qofka muslimka ahi saacaad buu leeyahay caalamkan uu ka baxo muslimiintii hore saacaadkoodaasaa waxay ahaayeen saacaad dhab ah dabeetana saacaadkaasi marduud bay ka heli jireen nolosha in alla u fudaydiya ay wax badan ka qabsadaan laakiin muslimka maanta jooga waxaad moodaa in badan saacaadkanina inay ka mid tahay shan miridhoo inta la foorfoorsado dabeetana laga baxa masaajidka shan miridhoo aad moodo uun in dadkaba lasoo qabtay una meeshu xabsi lagu ururiyay intay ahayd asalaamu calaykum marka la yidhahdana sidii wax waala la kala yaacawn shan miridhoo aad moodo qofku inuu culaysba dareemayo wallahi salaaddii weli maan tuka kaanamaa culays inaga ridaya inaga saaraya ay ku tahay waxaan leenahay waxaa kala gadisan xalaawatul-iimaan sida iyagu u dhadhaminayeen salafilumma iyo sida dadka kani u dhadhaminayo waxaan leenahay wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saacaadkiisaasi markuu ilaahay ishor taago saacaad aada u cajiiba bay ahaayeen xadiidka imaamu abi daawuud uu warinayo albanina uu tasxiixinayo wuxuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam axadi صaxaaba can maطrif can abih ayaa wuxuu leeyay ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam yusalli wa fii sadrihi aziizun kaaziizi raxa min albukaa waxaan arkayay buu leeyay nebigoo tukanayo laabtiisu ay u guuxayso sida raxaaga yani waxaa cajiiba nasaa-ina wuxuu leeyay walijawfiha aziizun ka aziizi lmarjal imaamu axmed iyo tirmidina way wariyeen ibnu xabaan iyo ibnu khusaymana way tasxiixinayaan waxay riwaayaadkaasi ama axaadiistaasi tilmaamayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu isu taago in guuxa laabtiisa xataa la maqli jiray siduu alle u weynaynayo uga cabsanayo subxaana wa tacaala waxaa kuwa laynoo tilmaamaya hadduu rukuuco leh allaahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wabasarii wamukhii wacadamii wacasabii u fiirso erayada tan waxaa addoonku qiraya u leeya ilaahu waxaa kuu khushuuco isu kaa dullaynaya maqalkayga iyo araggayga iyo dhuuxayga iyo maskaxdayda iyo dareenkayga oo dhan markaad erayadaa ku hadlayso xaggaad jiri karta adigoo ilaahay caynkan ula hadlayo waxaan ku hadlaya waxaynu leenahay waxay ahaayeen aan qisa idiin wariyo waxaad garan kartaa saxaabadu noocay u fakeri jireen qisada tan waxaa soo wariyay imaamu abu daawuud iyo imaamu axmed iyo alxaafiظ اlbayhaqiyi fi dalaa'il الnubuwa shaykh ilalbanina abi daawuudku ku taxsiininaya ibnu khusayma ibnu xabaan iyo xaakimna way tasxiixinayaan qisadu maxay tahy ghaswatu dat الriqaac dagaalkii loo yaqaanay dat الriqaac wuxuu ahaa dagaal saxaabadu ay galeen xadiidku waa min xadiidi jaabir ibni cabdillaah dagaalkaa markii laga soo noqday ghaswaadkii nebigu galay mid ka mida markii laga soo noqday ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay degeen meel laba buurood waddo yaroo usoo dhaxayso kasoo daadegsan ayaa la degay laba saxaabi ayuu nebigu yidhi gaadh qabta labada saxaabi siduu sheegaya saaxibu dalaa'il nubuwa albayhaqi midi wuxuu ahaa camaar ibnu yaasir oo muhaajiriintu ka tirsanaa midna wuxuu ahaa cabaad ibnu besh oo ansaar buu ka tirsanaa labadaa saxaabi ayuu nebigu wuxuu u diray inay gaadh qabtaan dabeetana gaadhka waa la iska yaro nasinayay oo midba mar buu yaro jiifsanayay muhaajirigii ama camaar ibnu yaasir baa jiifsaday waxaa gaadhka markaa ku jira cabaad ibnu bashar cabaadna markay nisfu leelkii unbuu salaad buu galay waxaa jiray dagaalkaasi markii laga soo noqday nin gabadhiisii saaxibu zaadi ilmacaad iyo saaxibu cawni ilmacbuud midba qisada sibuu u sheegaaye gabadhiisii ama wax la yeelay ama kuwa lasoo qafaashay ka mid ah dabeetana wuxuu ballan ku qaaday inaanu madaxiisa biyomarin oo aanu hadhin dhiig muslima u daadiyo mooyaane waa nin gaalada ka tirsan waa gaade markaa ciidanka muslimiinta daba socda oo gaadaynaya oo ku ballan qaaday dhiig muslima uu qobo mooyaane inaanu dib u noqonin ninkii gaado ahaaba wuxuu wax ilaashadaba wuxuu arkay labadii saxaabee gaadhka ahaa oo midna hurdo midna salaad ku jiro kii salaada ku jiray buu markaasi la soo gaaday gammuunkiisii qaansiyo leebkiisiibuu la soo gaaday dabeetana wuu ku ganay way mudday gammuunkii koowaad cabaad ibnu bashir salaadiisiibuu iska watay warana waxaana ku yaallaa fallaadh kii labaad buu u xidha markaasuu ganay kii labaadna wuu muday cabaad ibnu bashir salaadiisiibuu iska watay kii saddexaad buu u xidha kii saddexaadna wuu muday dabeetana waxay gaadhay inuu rukuuco oo uu sujuudo saxaabigii hurday baa markaa mawqifkii wax dareemay dabeetana wuu kaca wuxuu arkay saaxiibkiioo dhiigu da-ayo oo saddex fallaadhood ay ku yaalliin iyo ninkiioo baxsadoo dhuuntay gaalkii markuu arkay in la dareemay isagu ballankiisii oofsayey de wuu iska dhabar jeediyey mar hadduu saddex gammuun rido saddex daba la helay wuu iska tegey camaar ibnu yaasir baa la hadlay markaasi cabaad ibnu bashar markaasuu wuxuu ku yidhi subxaana allah alaa anbahtanii wala maa ramaa subxaana allah yani litacajub buu isticmaalaya ilaahay baa xuma ka hufane war maxaad iigu sheegi weyday ii ii dareensiin weyday markii ugu horraysay gamuunka kugu dhacay buu yidhi markii uu gamuunka koowaad ama leebka koowaad markuu kugu dhacay war maxaad wax iigu sheegi weyday buu yidhi sidaatan u yeeshay bal u fiirso hadda jawaabta tan kuntu fii suura aqra'uhaa falam axib an aqtacahaa buu yidhi waxaan akrinayay buu yidhi suurad saaxibu dalaa'il nubuwa bayhaqi wuxuu leeyahay kahaf buu akrinayay waxaan akrinayay buu yidhi suurad waxaana necbaystay inaan kala gooyo anigoo ilaahay la hadlayo taagan oo salaad ku jiro suurad qur-aana akrinaya gamuunna igu dhacaya inaan u jeesto dhankoodaan diiday buu leeyahy oo waxaan sidhi qur-aankaaga marna ha kala goyne wad muxuu dareemayay markaa qofka kani caqligiisu se xagguu jiray salaadiisu se maxay ahay waxaad garan kartaa saxaabada tani markay ilaahay is hortaagaan noloshoodu noocay u ekaan jirtay marka wuxuu ahaa ninkaa gamuunada lala dhacayo ee haddana salaadiisa ku jiray isagoo ay u bannaanayd inuu wax iska celiyo haddana door bidee kule waxaan diidayey culamo badh baa weliba waxay leeyihin waxay masaladani daliil ka tahay bay leeyihin qofku hadduu go'aansado sida tan cabaad inuu yeeli karo mar haddii aanu nebigu ka nahyin intay qisadu gaadhay saxaabigani saasuu yeelay waxay leenahay waxaa laga yaabaa ina idinku tidhahdaan ma nin nabarre ku yaalin oo saddex gamoon ku yaalin baan waxba dareemaynin dadka maanta jooga caalamka maadiyaadka in rumaystaan aan qiso yaroo kale idiin naqliyo addictor maxamed cali baar xafidahu allah waa dhakhtar muslim oo caana oo kitaabo badan leh fannigiisa aada ugu fiican ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaha almukhadaraat kitaab uu magacaasi leh oo uu kaga warramayo mukhadaraadka markaasu wuxuu qoraya uu leeyahay waxa jira buu yidhi cilmi cusub oo maanta dunidu ogaatay oo la yidhaahda buu yidhi morfinaat dimaaq waljihaas alcasabi morfin waa morfinta dee bahashan la yidhaha afka ingiriiskaba waxaan wax lagu suuxiyo ama lagu sakhraamo ama caynkana la isticmaalo waxaa jira buu yidhi waxay iminka u bixiyeen moorfiinkii ama suuxiyayaashii maskaxda iyo neerfaska qofka bini aadamka ah oo aan cilmiga bini aadamku hore u aqoon buu yidhi kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankiibaa fikraddeeda koowaatimi buu leeyay hore looma aqoon nineteen seventy three wixii ka horreeyey ilaa hadda laba boqol oo maadoo ka mida la daraaseeyey buu leeyahay afartan ka midana waa la gartay taasiiraadka iyo waxay sameeyaan mawaadatan jidhka bini aadamkaa soo saara jidhka qofka bini aadamkaa iyo maskaxdiisaa dheecaana soo daaya dheecaanadaasoo suuxin kara bay leeyihin qofka bini aadamkaa jidhkiisa ka suuxin kara inuu alam tiro badan la dareemo inuu xanuun tiro badan la dareemo qofka dheecaamadaasi markay ku bataan bay idhahdeen wuxuu aada u dareemaa sacaada iyo raaxo iyo tamaaniine iyo deganaansho waxa ka yaraada bay leeyihin waxa loo yaqaano strasiska iyo qalaqa iyo waxan werwerkan tirada badan laiyo waxa kan way ka yaraadaan bay leeyihiin qofka dheecaamadani ku bataan dheecaamadani waa dheecaamo maskaxda iyo jidhku uu soo daayo ilaahay ugu talagalay waxay idhahdaan waxay ku badan yihiin had iyo goor oo minxa ilaahiya ay tahay ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala inuu jidhku soo daayo gaar ahaan dumarkabaa la yidhi markay uurka leeyihin ilmuhu waa dhib miidhan laakiin dhibta ama xanuunka badan ee ilmuhu ku hayo waxa dumarka ilowsiiye bay leeyihin jidhkaa wuxuu soo daayaa morfinaatu dimaaqa waxaan la yidhaahdo dabeetana nooc min anti bayna weeyaan oo ilaahiya waanay gabadhu xoog u dareemaynin ilmaha iyo dhibtiisa weliba waxay kusii badataa buu dhakhtarkaasi leeyahay hooyada marka ay foolanayso foosho aad bay u kulushay laakiin haddaanu morfinaatu dimaaqaasi jirin buu leeyay gabadhiba ma foolateen manay aqbasheen mar dambe inay foole ka timaado ee waxa xanuunka oo dhan u fudaydiya ee u sahla maskaxdu dheecaamada nooca kane ay soo daynayso markaasi wuxuu leeyahy waxa kaloo la ogaaday jinisku maanta waxaa la yaqaanaa dadka intay dhigaan tiyaatarka wax lagu qalaya in irbado yaryar lagu mudo dabeetana iyadoo aan la siinin waxa wax lagu suuxiyo o dhan in qofka la qali karo waxaa la ogaaday buu leeyahy irbadaha kan meelaha gaara ay ku mudaan inay tahay awaamir la siinayo maskaxda iyo neerbayaasha inay soo daayaan dheecaamada nooca kana si qofka kari uu suuxi karo iyadoo aan wax khaarijiya lagu mudin oo ay suurtagal tahay bay leeyiin intaa looga yeedhay jirkii dheecaamadaasi inay si dhaqsaa ay u soo daayeen dhulkii soo daynayay in qofka la qali karo iyadoo wax irbada lagu mudin wuxuu leeyahay waxaa kaloo la arkay dadka intay ku bataan waxyaabo badan inaanay dareemi karin markaasuu leeyahay lacalla waa qowlkuu qorayo sheekhaas waxa laga yaabaa buu yidhi qofka markuu wax la dawaqo inay ku bataan xataayo waxa suurtagala buu yidhi sawaaxibu yuusuf waxay fartay goynayeen u dareemi waayeen akhaad waxa ku noqotay buu leeyahay quruxdii yuusuf ilaa ilaahay yidhi falamaa ra'aynahu akbarnahu waqatacna aydiyahunna alla yidhi si kasta ha noqotee wuxuu leeyahay waxaa kaloo la hubiyey mawaadani inay ku badato dadka cibaadada badan leh kuwa qur-aan akhriska badan leh kuwa alle xuskiisa uu ku badan yahi kuwa maxabo badan u haya inay ilaahay la kulmaan waxaa ku bata buu leeyahay dheecaamadatan oo kuma dhacaan xanuunada strasiska iyo waalida iyo waxyaabaha kan dadka gaaleeda ku aragteena ku badani sababta ay ugu dhici waayeenna waxa weeyaan buu leeyahay cibaadadan ay cibaadaysanayaanba waxay ka helayaan biologically waxay ku degaan oo nafsiya oo aan problemkani ku badanin waxaynu leenahay ahlu tawaariikhna waxaabay wariyaan qisa ay imaam cali ibn alxuseen ka sheegaan zayn alcaabidiin zayn alcaabidiin baa waxa ku dhacay bay idhahdaan waram ama wuu bararay xanuun baa ku dhacay dabeetana dhakhtar baa damcay inuu qalo wuxuu yidhi bunji cab bunjigu waa baashan bunjiga dee la yidhahdee waxaan wax lagu sakhraamiyo mid ka mid ah bunjaan ku cabsiinaynaa buu yidhi waa ku suuxinaynaa dabeetana waa ku qalaynaa su-aal buu weydiiyey baa la yidhi wuxuu ku yidhi bunjigu caqliga miyuu dooriyaa haabay ugu jawaabeen yeeli maayo buu yidhi anugu caqliga doorin maaye salaad baan gelayaaye markaan alla is hortaago fafcaluu maa badaa lakum buu ku yidhi bay yidhahdeen anugu markaan ilaahay is hortaago waxa idinko idinla noqoto markaa yeela waxay yidhahdeen jaraaxada waxa lagu sameeyey bay ahli taariikh wariyaan zayn alcaabidiin isagoo salaad tukanaya jaraaxa lagu sameeyey ama nabarkiisii la qalay sababtu waxay ahayd ilaahay markuu hortaagan yahay midiyahan yaryar iyo waxani wuxuu dareemaya ma ahayn yacni qolada maadadu ka xoog badatay ama gaalada iyo warkoodu ka xoog batay waxaa laga yaabaa ina islaama qof saddex waran ku dhacday ayaan haddana dareemayninoo salaada ku jiraya haabaan leenahay waa ficlan qisasa xaqiiqiya oo adila saxiixa ama xasana ku sugan oo tilmaamaya saxaabadii nebigu intay ilaahay is hortaageen in gamuunna ku dhaceen oo aanu mar qura salaadiisii ka bixin oo wadin waxaan leenahay waxa hubaala dadkaasi mu'miniintaha saacaadkoodan aynu rabno inaynu ka warranna inay hayeen saacaadka nolosha oo dhan u fudaydin jiray waa saacaad qofku waa alle gaar u noqon jiray subxaanahu wa tacaala waa saacaad aad ka dareemaysa dhaqankoodu siduu ahaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xanuunsaday xanuunkii u dambeeye uu ku geeriyoon doono ayuu caaisha la hadlay waa xadiidka imaamu axmed abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo tirmadi baa warinaya tasxiixinayana tirmadaana saxiix ku sheegaya wuxuu la hadlay caasha dabeetana wuxuu ku yidhi abaabakar waxaa fartaan dadka inuu tukiyo nebigu wuxuu leeyahay caaisha abaabakar waxaa fartaan inuu tukiyo dadka caaisha markaa hadashay oo arrintaasay muraajaca ka keentay hadal bay ka soo celisay sababta wax kastaba ha aato caashi waxay la kahatay aabbaheed inuu dadka tukiyo dabeetana waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ina abaa bakra rajulun raqiiq laa yamlik damca cilladay sheegaysaa waa maxay abaabakar dadka iyay tukinin bay leedahay ina abaabakara rajulun raqiiq abaabakar bay leedahay waa nin aada u jilicsan oga jeeda abibakar golaha rag isku haya markay tahay nin jilicsan ma ahayn abibakar wuxuu ahaa ninkii keligii mowqif qaatay taagnaa ayunqasu diinu wa ana xay taagnaaye lahaa warma anigoo noolba ilaahay diintiisa wax laga goynaya lahaa ummadda oo dhan hadday ii diidaan ciqaala ma cinaaqa ma dabar ay nebi maxamed siin jireen calayhi salaatu wasalaam oo kula dagaalamaya ninka salaad iyo zakada kala farqiya waan la diriraya lahaa keligii lahaa haddaa iska wada hadhaan keligay baa dagaalamaya mowqifkaasi mowqifka ah buu qaatay abibakar inuu keligii ka hortegi karo mujtamaca dhammaantii abi bakar mowqifkaa buu qaatay muslimiinta iyadoo nebiga cidiba rumaynin calayhi salaatu wasalaam inuu rumeeyo keligii u gargaaro waa nin mawaaqifta nololeed meel adag iska taagi jiray laakiin markay timaado arrintu xagga alle subxaanahu watacaala iyo cabsidiisa wuxuu ahaa nin aada qalbigiisu u jilicsan yo raqiiqa qof aada u dabacsan walidalik baa caaisha waxay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyow abibakar waa nin jilicsan oo laa yamliku damca ilmadiisa ma haysan kare eh wainnahu idaa qara'a alqur'aana bakaa hadduu qur-aan akriyana wuu ooyayaayo dadka yaan imaam looga dhigin bay leedahay yacni dadka hadduu salaada tukiyo abibakar waa nin jilicsanoo wuu ooyayaa oo ilmadiisa ma xejin karo markuu ilaahay kitaabkiisa akriyo eh imaamadada ha laga daayo markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku diidayay waxaynu leenahay waxaa la tilmaama imaamu bukhaari wuxuu warinaya iyo saciid ibn lmansuur iyo ibn lmundir intuba cumar inuu salaad subax inuu salaad subax dadka tukiye u akriyay suurat lbaqara markuu soo gaadhay hadalka alla leeyahy subxaanahu watacaala isagoo yacquub ka waramaya inamaa ashkuu basrii wa xusnii ila allah ayaa wuxuu leeyahy raawiga xadiidku fasumica nashiija nashiiju waxaa la maqlay buu leeyay guuxiyo oohintii cumar yacni wuu ka badan yahay waxaynu koobi karno dadkani siday ahaayeen walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidu sabca wuxuu ku sheegayaa xadiidkii aadka u qiimaha badnaa ee ka waramayay toddobada carshuraxmaanka hadhsan doona ama alle hooskiisa toddobada hadhsan doona maanta qiyaame xadiidkii sheegaya maanta cadceedu soo dhowaatay ee dadka naftu isugu timaado toddoba iyagu ka nabadgeli doona toddobadaasi waxaa ka mid ahaa iyou nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah nin xusay alle subxaanahu watacaala isagoo keligiiah dabeetana ilmadu da-day buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam toddobada maanta qiyaameed dadku mowqifka xisaabee taagan yihin iyagoo hadhka hadhsanaya waxaa ka mid a ku ilaahay intuu xusay ishiisu ay ilmaysay sida daraaddeed baa wuxuu nebigu inoo tilmaamaya calayhi asalaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim iyo abi daawuudba warinayaan idaa qaama axadukum min alleyl faاstacjama alqur'aanu calaa lisaanihi falam yadri maa yaquul falyadajic wuxuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam midkiin hadduu kaco oo habeenkii uu salaad tukado dabeetana qur-aanku carabkiisa uu ku adkaado uu garan waayo wuxuu ku hadlayo macnaa meesha ku jira muxuu yahay qofka muslimkii markuu tukanayo inuu isku dayo waxaanu ku hadlayo inuu fahmo haddaad rabto salaada inaad ku khushuucdo waa inaad ogaataa waxaan aad ku hadlayso iyo cidda aad la hadlayso marka aad garato waa cid maad la hadlaysaa iyo maxaad ku hadlaysaa waxaad garan kartaa markaasi qalbigaagu inuu soo jeesanayo aada khushuucaysid waxaad ogtay inaad alle la hadlayso subxaana wa tacaala waxaad ku hadlaysaana baryadiisa iyo ammaantiisa inaytay saa daraaddeed qofka qalbigiisu wuu noolaanaya uu soo jeedaya hadday dhacdo masalan intaad salaatu leyli tukatay inay hurdadii kaa xoog badatay inaad fahmi kari weydo waxaad ku hadlayso nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam waxba salaadna hasii tukana iska seexo waayo arrinku wuxuu ahaa qofku inuu ilaahay xuso ammaano ishartaagoo la hadlo laakiin hadday taasi kaa maqantay buu nebigu ku tilmaamaya oo ay kugu adkaatay inaad fahamto waxaana aad ku hadlaysay oo aad garan weyda buu yidhi fahmi weyda waxa aad leedahay falyadajic buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ha iska jiifsado qofkaas waxaan jeclay wakti badan baa fadhideen inaan idin daaliyana ma jecli hadalka inta badani inta horunbaa inta dambe masaxdee waxaan jeclay messageka inaan idiin dhiibo aanu idinka masaxmin oo aan soo koobo inka badan intan waa laga hadli karaa laakiin inaan koobaa baan jeclay waxaan leenahay qofka muslimka ahi marnaba maskaxdiisa waa inaanay ka bixin alle subxaanahu watacaala iyo weynidiisa hadday taasi degto noloshoo dhami way u fududaataa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya qaar lagu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum laakiin ku jawaabay xasbuna allah wa nicma alwakiil weynida alle ayaa qalbigooda degtay dabeetana waxay rumaysayin ina allaha laqawiyun casiiz wallahu haalibun calaa amri waxay rumaysayiin awoodda alle hadday istimdaad ka helaan oo ku tiirsadaan wax dhibaya inaanu jirin waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya inaynu in badan u fiirsanno mowqifka inaga dambeeya dalika liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid sidee baan u ooyin qofka ilaahay leey maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara waqad khalaqakum atwaara maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara maxaa la-aantiina u rajay weydan alle subxaana watacaala weyne a weynaynaysaan isagoo ilaahaydan abuuray atwaar tawrin bacda tawr waxaan leenahay qofka muslimka ilaahay weynidiisa markuu xasuusto wuxuu garanaya qur-aanku wuxuu ka sheegay ilaahay baa wuxuu leeyahay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu lard watakiru اljibaalu hadda an dacow liraxmani walada ilahay wuxuu tilmaamayaa weynida alle markay qaar bini aadamka ka mid iska hadlaan ee ay sheeg sheegaan waxyaabo aan loo baahnayn oo ay ka mid tahay waxyaaba badan oo aan loo baahnayn oo ay ka mid tahay maalan inay ilaahay yidhaahdaan baa waladla iyo wax la nooca in cirkan iyo dhulkan iyo samaawaadkan u ku dhowaadaan inay kala googo-aan oo buuruhu dumaan hadalkaa bini aadamka foolxumadiisa markay maqlaan baa ilaahay leeyihi waxaa laynoo tilmaamaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu yidhi ilaahay waan ku arko ilaahay wuxuu ku tilmaamay walakin indur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurtu inay dildilaacday alle subxaana watacaala weynidiisa markay aragtay waxaa laynoo tilmaamaya amase waxaynu leenahay sidee baanu qofka muslimkii u ooyin oo u ilmayn oo u guuxin isagoo akrinaya alle subxaana watacaala hadalkiisii isagoo ilaahay la hadlaya iyadoo aynu ognahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa inuu ibnu mascuud yidhi igu akri qur-aanka oo uu nebigu uu ibnu mascuud ku akriyay suuratu nisaa oo markuu marayay fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid wa ji'na bika calaa haulaai shahiida uu ku yidhi qaala xasbuk xasbuka laan markaasaan eegay buu leeyay ibnu mascuud nebiga oo waxaa arkay iyadoo labadiisa indhood ay ilmaynayaan xadiidka shaykhaynkaa warinaya waxayn leenahay kaasi waxa weeyaan xaalkii ambiyada iyo alcaarifiina billahi alwliyaai asaalixiin kuwa ah kuwa alle garanaya caarifiin billaahi ah ee awliyada saalixa ah ee wanaagtani waa kuwaasi waxayn leenahay cusuurteenna waxaa soo yaraaday dadka saacaadkan alle la leh dadka qaabkan ilaahay ula hadla dadkii muslimiintii hore waxay ahaayeen dad noocaasi iyo miyir beela waxay ahaayeen baanu odhan karnaa dad zurara ibni lawfa oo qaadi bisri iyo taabiciya ayaa wuxuu maqlay ama se akhriyey faidaa nuqira fi nnaaquuri fadalika yowmaidin yowmun casiir wuu dhacay baa la yidhaahdaa dabeetana sidii bay naftu kaga baxda dibba uma soo kicin waxaan aada u jeclahay inaan kelima waaxida idhaahdo kelimadaasi waxay tahay waxay ahaayeen saxaabadii nebigu kuwa nebiga markay dhegaysanayaan calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay xasuusiyo kuwa ilmeeya ilmeeya ilmeeya bay ahaayeen ilaa xadaad wada garanaysaan xadiidkii ku yaallay arbiciinka ee saxiixa ahaa cirbaad ibnu saariya uu lahaa wacadana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama mawcida darifat minha alcuyuun wawajlat minha alquluub uu ku tilmaamay yacni say ta'asurkooda iyo isbeddelkooda ku dhacay aanin yar dib u xasuusanna inuu nebigu yidhi laba indhood naari ma taabato maalinta qiyaame il alle xasuusatoo ooyday iyo il ilaalinaysa ummadda muslimka ah oo ah front lineka u taagan oo ribaad ku jirta oo ilaalinaysa dadka muslimiinta ah waxaynu leenahay ummadda muslimiintii ha noqdaan dad addooma allow shukri naqa waqaliilun min cibaadiya shakuur baa ilaahayna yihi waxaan kusoo koobaya mar hadday saacaddii cunadu bilaabantay inuu ilaahay yuhuud ku tilmaamay wamaa qadaru llaha xaqa qadri waxay la xumaadeen waxa weeyaan allaanay weynayn weynidu xaqa u lahaa dadka muslimiinta ah oo dhan waxaan ugu yeedhaya oo aan naftayda ugu horraysiinaya inaynu alle ka cabsanno subxaana wa tacaala weynida uu xaqa u leeyahy inaynu weynayno inaynu isku dayno nolosheenna inaynu ka hello saacado nolosha inta kale zaad inoogu noqda waxaa hubaala saacadahaasi haddii la helo in ilaahay tallaabooyinkeenna saxayo murugada badan ayna haysato inaga qaadayo dhibta badan aynu ku jirno solution in loo wada helayo kelimadaydu waxay ku koobantahy marka salafi lumma haddaynu rabno inaynu soo noolayno waxi ay rumaysnaayeen waa inaynu kaloo soo rumaynaa suluugoodii iyo dhaqankoodii qaab nololeedkay u dhaqmayeen eey ilaahay ula xidhiidhayeen